weerarka ayaa ku bilowda gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhifto hoteelka iliid qaraxa kadib kooxda weerarka soo qaada waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan hoteelka ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo ka faracinleh weerarka al-shabaab ayaana howlgal qaata muddo ka badan shan saacadood ku soo afjaray kooxda weerarka soo qaaday hafayeenka maamulka gobolka banaadir saare xasan cumar ayaa v o e da faahfaahin ka siiya khasaaraha dhimashadii dhaawac ee weerarka hoteelka iliid inta hadda aan xaqiijinay dhimashadu waxay gaaraysaa lix iyo toban qofood oo koo iyo toban ay yihiin dad shacab ah iyo mas-uuliyiin dowladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan shanta kalena ay yihiin kooxdii iyagu weerarka soo qaaday sidoo kale dhaawaca aan xaqiijinay oo aan dultagnay waxay ahayd saddex iyo toban qofood oo dhaawaca oo ay ku jiraan qof aada u da-yar oo dhaawacyadii aan ku booqanay isbitaalada magaalada muqdisho ah marka tirada guud ee dhimashada waa lix iyo toban oo shan ka mid ay yihiin kooxdii argagixisada dhaawacana waa saddex iyo toban xilliga weerarkuu dhacayo hoteelka iliid waxaa gudihiisa fadhiyey maxamed ibraahim macalimi xokayaha guud oo ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed waxayna wada socdeen agaasimyaha xiriiryaha gobolada wasaaradda warfaafinta cabdirasaaq cabdi oo weerarka ku geeriyooday waxay ahayd adiga galabnimadii casirkii salaaddii kadib ayaan maaragtay cabdirasaaq allahu naxariis aan iswacnay xaafadeedu iga soo maray wuxuu ii sheegay asoo wasaaradda warfaafinta jooga soo wacay wuxuu ii sheegay inaan liid qaxwo u dooranayno marka waa ka aqbalay waa israacnay markaan fariisanay wax yar kadib oo telefoonno iyo dad uu kula kaftamaayo dad senator ayuub oo kamid aha telefoonka kula hadlay xataa anigu ii diibay ayuubka oo telefoonka kula hadlo oo la kaftamay annagoo meeshii fadhina hal mar waxaan soo galay holac oo cirka naga maray oo dhegajibisa qaraxa waxaa xigay qarax maaragtay aan qof kastaba maaragtay u dhaqaaqi karin meeshiisu ka dhaqaaqi karin wixii oo dhanaa maaragtay uura iyo holac isqabsaday laakiin annaga meel furanaan joogno aada xoogaa qarax noog marka qaraxa nama saamayn burburka iyo alaabta ordaysay waxaasaana saameyn maaha markaa qarax naguma dhicin markuu qarax markaasaan isla boodnay kursigii dhexdeena yaalla waa horuu tegey aniga iyo asigii unbaa isku soo harnay gacantaan marka qabtay marka waxaan ka baqayay inuu waxbada xoog lahaa socday inuu cararo marka xabadii markaan qabtay fagas ka sii telefoonkiisu meesha yaalluu qaatay wuxuu u cararay dhinacii xabaddu ay ka socotay nasiib daro cabdirasaaq ilaahu naxariisto xabadiya wadnaha kaga dhacday midna luga kaga dhacday laakiin asagoo dhaawaca banaanka tegey wuu qayliyey wiilala maaragtay qaaday isbitaalka umaa la geeyey isla markiiba meesha uu maaragtay ku dhintay maxamed ibraahim macalimu ma aysan ahayn markii ugu horreysa uu la kulma qarax iyo waar lagu soo qaado hoteelada ku yaala muqdisho anigu maaragtay intaan muqdisho ka shaqaynayey qaraxyo badanaa maaragtay la kulmay qaarkood maaragtay aan anoo maaragtay wariynimo u socdo ama wariyaal caalami xataa la socda eena la qarxiyey laakiin qaraxyada aniga aan joogay ee magaalada waaweyn ee ka dhacay ee aan qaarkood ku dhaawacmay ilaa saddex maaragtay qaraxi ahaayeen qaraxi liida waa kan maaragtay wejiga dhibaatada badan iga soo gaarto ilaa dad afartan qofoodaa ku dhintay hadda ka hor maaragtay meesha siifuur la yiraahdo dadkii halkaas ku dhintayna maaragtay dadkii ku dhaawacman ka mid ahaa ilaaha iga badbaadiyey waxaa kaloo jiray qaraxa ee u n d b ka dhacay horteeda oo maaragtay aniga gaari aan watay ninkii isqarxiyay ugu soo duldhacay oo maaragtay dhibaato weyn gaarigeygii ay burbur uu gaaray aniga laakiin garabka dhaawac iga soo gaaray isbitaal martii ee madiina la igeeyey booliiskii ay qaaday waxaa u haddana xigay maaragtay qaraxii maka almukarama oo qarax maaragtay dhaawac hadda sawirada maaragtay la wareejinayo facebook oo ahaa kii maka almukarama oo dhaawac gacanta iga soo gaaray laakiin hadda alxamdulilah wax i gaaray ma jiraan marka laga reebo meeshaa dheeraan iska soo tuuray iyo inkastoo xataa bacaad ay ahayd laakiin xabadaha iyo jugta iyo maskaxda iyo qofka waxaa kaa lumaaya maaragtay qalqalaad galaysa wax aad samaysid mataqaanid abukaata cumar cabdulla dhege wuxuu ka mid ahaa dadkii ku go'doonsanaa hoteelka iliid oo markii dambe ciidamada ammaanka ay ka soo badbaadiyeen markuu bannaanka yimid kadib ayaana la hadlay oo aan weydiiye bal siday waxu dhaceen waa run maanta waxaan joognay meesha ka dhacay qaraxa mar ay tahay shantii oo rubcla ayaa qaraxu dhacay isla markiiba baan kala istaagnay aniga iyo akhyaar badan oo maanta meesha ku wada qadeynay ayaa ku wada sheekaysanayna kuna shaahaynay meesha ugu koreysa hoteelka oo dabaqa lixaad ah saqafka kore ah hoos baan eegay waa arkay derbigii inuu jaban yahay xabad baa bilaabatay in lasoo galayaan dareemay meel yaroo luuqa aan isku nabay oo kor ka mid ah dabaqa oo saxadda kore ah hoos baan eegay waxaan arkay dad badan oo dhaawaca iyo dad caadi hoosii kala firdhaxanaya oo dhinaca badda u baxay annaga intii aan kor ku joognay dhammaanteen milkiilaha ee hoteelkaa ku jiray iyo aniga iyo ambasador xasan xunjibey dhammaanteen waa nala soo badbaadiyey xaalad walwal iyo cabsi badan leh alxamdulilah ilaah baa markaa la mahad iskale iyo mar walba hotelka elid wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu casrisan ee ku yaala muqdisho waana mid ka mid a hoteelada ugu mashquulka badan wuxuu dhaca qaybta liido ee degmada cabdicasiis waxaana xilliyada galabtii habeenkii ku qaqweeya bulshada qaybaheeda kala duwan ururka al-shabaab ayaa sheegata mas-uuladda weerarka lagu qaaday hotelka eliid ee magaalada muqdisho toddobaadkii hore xabsiga dhexe gudihiisa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya maxaabiista iyo ciidamada asluubta gacanta ku haya xabsiga taasoo ilaa hadda dowladdu faahfaahin buuxda aysan ka bixin cabdulqaadir okey v o a muqdisho